magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa cudurka coronavirus ugu geeriyooday wasiiru dowlihii cadaaladda ee maamulka hirshabeelle khaliif muumin tooxow oo sidoo kalena ka tirsanaa xildhibaanada baarlamanka hirshabeelle xildhibaanka geeriyooday ayaa ka mid ahaa sagaal ruux oo maalin ka hor wasaaradda caafimaadku ay xaqiijisay in laga helay cudurka coronavirus waxaana uu noqonayaa qofkii labaad ee covid nneteen ugu geeriyooda gudaha magaalada muqdisho kiisaska ilaa iminka gudaha soomaaliya kasoo ifbaxay ayaa gaaraya koo iyo labaatan sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka waxaana xanuunkan ka bogsaday laba ruux halka ay u geeriyoodeen laba kale dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay kulan wacyigelina oo ku aadan sidii looga hortegi lahaa xanuunka coronavirus oo cabsi laxaad leh ku haya dunida waxaana ka qeyb qaadanayay kulankaasi wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo culamaa udiinka waxayna isla meel dhigeen in si wadajira looga qayb qaato dadaalka la xiriira xakameynta cudurka coronavirus dood iyo aaraa isdhaafsi kadib waxa ay labada dhinac isla soo saareen qodobo ay ka mid yihiin in culammada oo ka mida dadka ay bulshadu dhagaysato ay kaalin weyn ka qaataan wacyigelinta bulshada ee ku aadan cudurka khatarta ee covid sagaal iyo toban in la dhiso guddi ka shaqeeya taakulaynta iyo caawinta qeybaha nugul ee bulshada oo uu saameynta nololeed ku yeelanayo cudurka coronavirus maadaama ay nagu soo aadan tahay ayay yidhaahdeen bisha barakaysan ee ramadaan guddi ka kooban dowladda quburada caafimaadka iyo culummada ayaa qiimeyn doona oo go-aanna ka gaari doona waxa laga yeelayo arrinta masaajidada kadib markii cilmi baaris diini ah iyo mid caafimaadba la sameeyo ugu dambeyntii guddigan ayaa ganacsatada faraya in meel walba ay joogaan ay u tiraan shacabka soomaaliyeed oo yan sare u qaadin qiimaha waxyaabaha qutul duruuriga ah ay ku tiirsan tahay nolosha shacabka soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho